الله صلى الله على محمد وعلى aصaabi وsلم allaha barakeeyo aimada khayrka badan khadiibka iyo wadaadkii ka horreeyay xashi xasan isagana runtii waxay ka hadleen laba laba mawduuc oo labaduba ay muhiim yihiin waa dee kii horena jihaadku ahaa iyo arrinta maanta taagan oo aada iyo aada muhiim u ah oo haddee la dhihi karo amaba ahba fardu cayn walow sideedii laga yaaba inaanan ula dhaqmin oo haddee waxyaalaha fardu caynka ahi waxaa loo loo jeedaa sida salaadoo kale waaye qofkaa gudi karta lama arko marka jihaadkuna markuu saatan oo kale yahay oo la isku soo duulo cadowgu lagu soo duulo waa fardu cayn masaladaas marka waa masale muhiima si fiican oo uga hadlay ilaahay khayra siiyo masaladan kale oo iyadana alamru bilmacruuf wanahyi can munkar oo imaamkuna uu ka hadlayna waa mas'alo haddeed had iyo jeer nagu taaganoo sifada iimaanka ee mu'miniinta ka mida oo ayadana lagama maarmaana oo kii adin ku suulin kara iyo kii qowl ku suulin kara carabka iyo kii qalbiga ka kahdaba qalbiguna ugu dambeeya xagga iimaanka sida rasuulku sheegay sala allahu alay wasalam arrintaasuna waa arrin iyadana aada iyo aada muhiim u ah aniguse hadda labadoodii hadda inaan daba raaco uma jeedin mowduuca kale oo daakhili ah aan rabaa inaan ka hadlo oo aan isleeyahay inaan la iiga wakiil noqon karin aan dareemahay waxaa la yidhaahdo naqdi daati hajir yacni in dadka hawsha haya oo wanaagga haya oo muslimiinta ah oo mujaahidiinta ah soo khalad kama dhici karo khaladka ka dhac ayaa saxay in ayagu issaxaan soo maaha barnaamij marka saasaan hadda ka hadlaya indhaha taaga waxa weeyaan bayaan baa jira oo xarakada ka soo baxay oo iclaankana lagu faafiyey anay gadaal iga soo gaaray si runta ah bayaankaasaan waxaan is leeyahay inaan ka hadlaan rabo waxaan uga hadlayaa si naqdi ah oo aan uga hadlahay bani aadamkuna haddaysan iyagu isi sixinin waxa weeye zalladu waa iska waa iska sahl waa iska sahlo bayaanku ujeeddadiisu waxa weeyaan ujeeddadu waxa weeyaan in maaragtay dadku uun maaragtay waxdada la ilaaliyo laakiin habka lagu ilaalinayo waxa fiican inuu hab waafaqsan yani waa dhici kartaa qofku moogtahay inuu nusuusta si isaga u daliishado ama dadku si u daliishadaan laakiin waaqiciga haddaysan saas noqonin waa waa ceeb waay marka haddaan wax yar gadaal lagu noqdo taariikhda markii dowladdii khilaafada ugu dambeysay oo nimanka turkiga ahayeen markii la riday dadka muslimiintaah waxay isku dayeen bal sidii khilaafadii loo soo celin lahaa marka sacyi badan baa marka la sameeyey xarakaad badan baa samaysmay marka ikhwaan muslimiinaa samaysmay jamaca islaamiya oo bakistaana samaysantay waxa weeyaan xarakaad badan ayaa samaysmay halkan xataa soomaaliya maaragtay xarakaad baa ka samaysmay meelo badan oo caalamul islaamiya xarakaadaa ka samaysmay marka xarakaadkaas samaysmaayey oo la doonayay dee dowlad islaam in la soo celiyo oo khilaafadii islaamka dib loo soo celiyo dadkaas marka xarakaadka ayaga ahaay oo inta jamaaco nin sheekha iyo ama rag shuyuukhu intay isu tagaan ay yidhaahdaan war sacyigaas aan samayno oo aan markaas si loo soo celiyo khilaafadii islaamka ama dowladda islaamka loo soo celiyo sacyigaas loo galay iyo orodkaas ma waxay ahaayeen markay noqonayeen xarakadii bahalkii maxay ahayd jamaaca alislaamiya jamaacadii islaamiga ahayd ee ay waajibka ahayd in lala mubaayactamo oo qofkii khilaafaana uu dil mutaysanaayo miyay ahayd mase waxay ahayd raggi oon dadaalahayo oo heerkii inay soo celiyaan raba laakiin aan meeshii aan weli gaarin oo daliilku ku socdo warkaas waay warka maarata maxaggaah meesha ku jira warka maxaggaah meesha ku jira waay marka markaan warkayga aan aan soo gudbiyo waxa weeyaan qoladii tidhi ikhwaan muslimiinka mar isku dayay inay saas dhahaan isu maleeyey laakiin waa lagu qabsaday marka xataa qolooyin waxaa jira iyagu dawlad ku dhaliyo qoladaan wahaabiyiinta maaratay jasiirat alcarab qabsaday ma laga yeelin qof ka yeeshayna ma jiro inay iyagu jamaacat lmuslimiin ay yihiin laakiin inay jamaacat lmuslimiin kami min jamaacat lmuslimiin inay ka mid yihiin waa loo ogol laakiin jamaacat lmuslimiin ma ah saas darteed marka qofkii raba bayca khaasa waa waa la geli karaa qofku oo si khaas waa ugala geli laakiin bayca caama ma laha bayca caama ma laha cid tirina ma jiro ciddii tirina waa lagu qabsa waana looga raay marka in la yidhaahdo markaa xarako hadday tahay maarata xaraka shabaab hadday tahay maarata baalkii maxay ahayd xarakat اlictisaam hadday tahay xarakati ikhwaan muslimiin waxaasoo dhan xarakaad min dimni jamaacati اlmuslimiin ay ka mid noqonahay midda labaad waxa weeyaan jamaacat almuslimiin marna waa jamaacat alabdaan marna waa jamaacat aladyaan jamaacat alabdaan macnaha waxaa looga jeedaa dadkiiyo wada jira oo maamul ku wada jira oo bayco ku wada jira oo isla socda hoggaan ay isku waafaqsan yihiin leh jamaacat alabdaana jamaacat ladyaanna waxa weeyaan waa dad jadka ahlu sunna waljamaaca wada ah oo meel kastay ha joogeene isku manhaja oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo maarata baalkii muxuu ah rumaysan oo ijmaacii muslimiinta rumaysan khilaafaadka fiqiga ah iyagu dhib ma laha laakiin saddexdaas qodob isku waafaqsan ayaa waxaa la yidhaha jamaacat aladyaan meel kasta adduunkaaga jooga marka qolo marka dadkaas de ayagu xil isi saaray waa dhici karta inay xil isi saaraan jamaacat uljihaad ha noqoto jamaacat maarata dacwa ha noqoto jamaacatu kada ha noqoto xil isi saaray waa noqon kartaa oo sacyigaas inay sameeyaan laakiin inay yidhaahdaan annaga ah qofkiina khilaafaana waxa weeyaan la meesha waxa weeyaan bahalki muxuua dhiiga laga ratibay waxay ku kanibxi waxa weeyaan in maarata bahalkii lagu bannaysto dadka maarata bahalki dhiigoodii lagu bannaysto meesha ka soo baxday oo axaadiistii loo soo daliishaday khatar ah warkaasu marka war war war dhahan maa war noo dhahan maa war dhahanna ma war saxana maa sacyigaas waa ku wada jirnaa waa lagu wada jiraa sacyigaas marka intii laga gaarayo dadka yaan yaan maarata shaar la gashaday isagoo shaarkii uusan samaysnayn yahaysaan lagu dilin dadka dadka yaan lagu dilin dadka midda labaad oo khatarka ahi waxa weeyaan meeshaan jihaadkaas jihaad cayniya waa fardu cayn waa qolo ayagu keligood u qumi kartaana ma jirto waaba loo jeedaa waa cayaan waay in marka la yidhaahdo waxa weeyaan aniga maahan cid kaloo jihaadi karta ma jirtana waxa weeyaan iyaduna jid maa hal halaa loo jihaadi qofaa jihaadiga laba laba saddex saddex shan shan qabiil qabiil waxaasoo dhan baa loo jihaaday warwaagii marka wax noo hirgalaan oo cadowga iska saarno waxa weeyaan maarata bahalkii maxay ahayd aan isku nimaadno aan aan bahalkii maxay ahayd waxaan samaysan karna aan samaysano oo markaasna fiiri markaasna annagu ma dhihi karno jamaacatlmuslimiin aan aan nahay ma dhihi karno hadda maalan waxyaalaha oo maarata meesha la keena waxaa ka mid a bahalkii maxay ahayd arrintii ayaa sanadkii sanadkii hore dhacday oo bahalkii maxay ahayd dadkuba wada garanaayaan qaabkay ku dhacday oo hadda aan maaratay aan indhaha la iska saabay marka in arrintaas lafteeda bal fiir xataa taas haday dhacdo hadday kuwo kale ku darsamaan hadday kuwa kale ku darsamaan jamaacatlmuslimiin ma gaarayso mana noqon karto waa jamaaca jamaacaadka islaamka ka mido warka marka waxaa la rabaa idhows maca haddii lagu daro maaragtay qaacido lagu daro jamaacatlmuslimiin maaha min jamaacati lmuslimiin min dimni jamaacati lmuslimiin ayadana waxaa lagu qiimaynaya waxa sharciga ka waafaqday wixii kale ha lagu qiimaynaya bani aadamku maaragtay waxusan waxaan ahayn waxaadan ahayn haddaa is haddaa isi saartid oo shaaraadan ahayn aada xiratid waa ceeb wey ceeb weyn wey ceeb weyn wey masaladaa marka waxa weeyaan inaan yacni ka dhawaaqo haddeed waxa weeyaan waxaad mooddaa aniga waajib cayniya inay igu tahay sababta waxa weeyaan waa iska wada baqaysaan waa iska wada baqaysaan adinka marka waxa weeyaan khatar waayo arrintaas marka walaalaha warkaasu ma dhahna mar jirana maaha war jirana maaha war jirana maaha wax laga yeeli karana maaha midda kale waxaa soo hartay tahdiidaadka war wax maantay tahdiidaadkii waaba laga baxay moogta adduunkii moogta waaba laga koray tahdiidaad goormaa u dambaysay hadeedayeen waxaan xusuusanahay oo anag kabadha ku dhacday maxamed siyaad baraa wuxuu qortay qaanuun marka meesha qabsatay qasaba ku qabsatay muxuu ku qortay qaanuun xumoo la yidhaahdo konton iyo afar ayuu qortay markaasaa waxaa ku jirta faqra al faqrada labaiyo tobnaad inay ahayd baan u malaynay ka faa'iidaysi urur diineed dil waaye waa dil aa ku qor wixii annaga maxkamadda nala ku saara nalagu dilaaya waxaasna waa laga koray rag waxa weeyaan maarata baalkii loo dhigi maayo baalkii magaciisa dadki dadku maxaa maxaa la moodahay waxaa moogtahay waa war hor hor laga soo gud marka tahdiidaadka iyo waa kudilaa iyo waxaas waxa weeyaan waxaasa la dhaafo dadkaan dadkana ha loo naxariiso dadka waxa weeyaan dadkaan muuminiin waaye waa dad walaala ah waa dad wada muslimiin ah qofka awooddiisa u dhaqdhaqaaqaaya awooddiisa u dhaqdhaqaaqaaya waxa wey qof qalbiga wixii ka raba qof maarata maal ku taageera qof maarata bahalkii maxay fardu cayna bayna ku tahay dadka qulubtoodana ilaahay baa garanayo hadda annaga qulubtooda ma baarbaarin laakiin waxa wey meesha waxaa laga rabaa dadka mujaahidiinta ahy dadkana inay naxariistaan hawshana si dhin rifqiya ilaa rifqigu waxa weeyaan waxa ilaahay ku sameeyo cunfiga kuma sameeyo marka cunfiga qadiyadda ha laga dhaafo qorshaar aanaan lahayn ayaana gashan shaaraanaan lahayn ayaana gashan ilaahay subxaana wa tacaala marka waxaan ka rajaynaynaa in arrintaas maaragtay baalkii muxuu ahaa in muraajaca lagu sameeyo in muraajaca lagu sameeyo dadkan waxa weeyaan cadowaana haysta qofku qabiila loo dagaalami karaa waxa weeye koox kooxa loo dagaalami karaa waxa weye war waxa markii maaragtay la guulaysto waxa weye waa dhici karta haddee qofku inuu is yidhaahdo maaragtay dee anaaniyadu waa khatar waayo haddii moogtahay yani adigoon maaragtay bahalkii maxay ahayd awood wixii u lahayn haddana maaragtay bahalkii muxuu aha anaaniya ay kugu dhacdo waa ceeb wey marka wixiina anaaniyada ha laga dhaafo dadkii maaragtay bahalkii maxay ahayd dagaalkaanu waa dagaal waajib oo farducayne waxa weeyaan haloo ha loo fasaxo dadkuna waxa weya iyagun xilka ha issaaroon ilahaya ka baqaan sababta waxa wey qadiyadan cid kaale ma jirto cid kaale ma jirto xoolo waa la haystaa baalkii maarata hub mindhaa waa la helaaya ilahay idinkiis mindhaa dee dadku mas ma is wada qaawina u malaynaya inkastoo laga yaabo maarata haddee qof walba markuu gaajoodo inuu hubkiisa iska gato waxa weeyaan marka laakiin arrintaas waa arrin waajib cayni ah weeye qof alle qof qof walba waxay ku taha xila ka saara xila ka saara waxaan marka maxaa weeye madaxtinimo markay timaado oo maaragtay la helo oo ilaahay keeno qofkii ilaahay u gartaan qul illaahuma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaa tanzicu lmulka miman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudillu man tashaa biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir waxaan maarata iyadaa kuu imaanaysa ilahay hadduu kuu qadaray midda kale waxa weeyaan waxa ilaahay kuu qadaro ma fiicna inaad xumaan ku doontid inaad xumaan ku doontid ma fiicna waxaan ilaahay kuu qadarinna maba helaysin marka hadnaad maarata wixii aan ilaahay kuu qadarin oon ilaahay kuu qadarin iyo ifmi inaad isku darsatidna ceeb wa wax alla kuu qadaray inaad ifmi ku doontidna ceeb wa marka waxa weeyaan wixii waxa weeyaan sharciyadeeda iyo maamulkeeda iyo maaratay bahalkii caadifadeeda iyo akhlaaqiyaadkeeda iyo bahalkii toosnaanteeda iyo kulli waxaasoo dhan aan ku dadaalno waxa weeyaan ummaddii haddii warkaan warkaan lagu faafiyo qof walba ya ilaa u dhimanayo waa khatar waay waa khatar waay waa khatar waay dagaalkan waa dagaal caalamiya waay bal fiir yani waa dagaal caalamiya xataa bal fiiri kuwa ugu waaweyn oo xoolihii adduunka iyo hubkoodii haysta oo mid wax baabi'inaya iyo mid maaragtay xoogaa baabi'inaya iyo mid magaalo baabi'inayaba haysta aa keligood maaragtay socon waay keligood waa socon waay waxa looga yahay waay marka qofsee qof maarata aniga un maanta u dhihi kara qof aniga maanta dhihi kara ma jir war aniga waa khatar wa sideedayna ceeb u tahayba diin ahaan aniga aniga aniga anaaniyada waxa weeye shaydaana ku dhumo waa khatar waay anaaniyada marka qadiyadan anaaniyada ka dhaafa waxa weeye dadkana maarata waxaysan qaadi karin dushayaan laga saari ilaahayna aanu aan uga baqno qadiyadana waxa weeyaan sida wanaagga ah wanaagay ku socon kartaa soomaaliya waa laga sheegi jiray anigu hadda bahalkii bahalkii muxuu ahaa sheeka un baan ku maqlay yiri baa la yiri midhaa xoogaa inuu dadka khaskhasba inta midhaa isku dayayo markii dambe uu tajribo kusoo ogaado wuxuu yidhi wuxuu yidhi dad rag wuxuu yidhi walaa hooyadiina u haayayo walaalo wuxuu ku dhaama waa waayo dacwaduna waa saas waa dadka walaalo waxay ku dhaanta male qofka hadda isagu soo baxo xumaan la soo baxa waa gaabkiis waa qofka xumaan la soo baxa oo xumaantiisu caddaato oo maaratay nusuusta ay ku caddaato oo wadciga ay ku caddaato warkiis warki waa la yaqaana sida loola mucaamilado waa kuwaasoo hadda kuwaasoo maarata waa sadhalaalan halkaa taaganoo maarata la dagaal dhigiyooda aan daadinayn maxaa u daadinayn warkoodaa cad gaalay la safteen wax ubaana tumaro ku jira maaha hadda caaifo waa iska shay caaifana waa iska shay diinuna shay waa cilmi shay waaye caaifana shay waay wax caaifo iyo maaratay bahalkii maxaayad ama reer ahaan ha ahaato ama bahalkii xaraka ahaan ha ahaatee wax loola caadifoonayana shay waay cilmiguna shay waa raggaas waxa weeyaan diintii ilaahay ayaa ku cad wax ay samaynayaan ayaguna waa garanahaya waa shaahidiina bilkufri miyay ahayd ahay marka waxa weeyaan waa garanaya waxa bahalkii maxay ahayd dulliga maaragtay xataa gaaladii ay bahalkii maydkooda ay maaratay ay maaratay ay kula tukanayaan waxa dulliga waxa marka waxa weeyaan wax cadcad waay wixii cadcad oo saa u soo baxa waxa weeyaan nagu waxa weeye dadka qulubtooda lama raadsada laakiin wixii soo baxa oo nasuustii ku soo baxa oo caddaada waa harshay waay laakiin waxa weeyaan rifqan bilqawaariir yaa akhwaani rifqan bilqawaariir ummadda maaratay bahalkii maxay ahayd bahalkii maxay ahayd canadka ha laga dhaafo canadka ha laga dhaafo waxaan maarata waxaadan shahdan allayna ha xiranin shaharkaan weli ma gaarin meeshiisa shaharkaan weli ma gaarin ummad ahaanna uma gaarinoo soomaalida intaan intaan isu nimid waxa weeyaan dadaan waxaan isku waafaqsannahay maynaan dooran taqallubna ma dhicin oo maaratay nin inta waddankii oo dhan qabsada yidhi maaratay ana ana lahaana ma jiro waxa weeyaan kufkufkaas yarka ahoo aan maaratay wiilashaas yararkaa inta soo aruursannay aan gadhowda ku hayna gaaladaasoo hadda meel maaratay si toosana maaratay bahalkii maxay ahayd aan ahayne gadhowdaas aan ku hayno aan u diidayno un inay maaratay bahalkii maxay ahayd inayna makansadaan aan u diidayno aan meeshii yahay marka dadka canadka ha laga dhaafo ummadiina waxa weeyaan maarata ha loo turo caqliga iyo diinta iyo maamulkuna haysta ha isla socdaano cilmiga iyo culummada iyo maaratay arrintana iyo bahalkii maxay ahayd jihaadkuna ha isla socdaan warkana waxa weye warkaan oo kalena waxaa intaasoo waxaa la soo marsiiyaa maarata bahalkii maxay ahayd bahalkii maxaayad tashiyaa la soo marsiiyaa waxa weeyaan bahalkii muxuu ahaa arrin kugu soo noqon karta suuqa lama dhigo marka waxyaalahaas maaratay waxa weeyaan aad iyo aad baan maarata arrimahaas uu xumaan ma jeedo oo maarata weliba iyadoo dagaalana haysto cadowna na hayste waxa weeyaan hataa haddaan annaga isisin yaa nasaxay yaa nasaxay haddaan annaga isisin annaga waa inaan isasaxna wa marka wuu xaraar yahay waa ogahay inuu war xaraar yahay waana ogahay inaad leedihiin muxuu wadaadku maarata maanta u hadlaay waa dhab waay laakiin haddaana isla hadliya hadla weliba maxaa aniga igu keenay waxaa igu keenay waxaan ogahay maaratay wadaad walba wuxuu is leeyahay maaratay haddaad hadashid waxa weeyaan bahalkii maxay marka anaa isqadimaaya waxa weeyaan markaa naga dhaafo waxaas naga dhaafo waxaa naga dhaafo waxaa naga dhaafo waxaas ummadda maarata rifqan bilumma asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakatu